hogaamiye ku-xigeenka maamulka a c c khaatimo tigtor maxamed cabdi ismaaciil iyo daafuri tababarka habka maamulka fayle ee maamulyaalka iskoolada hoose dhexe iyo sare oo iyo hadiyaaridi waxda walbarashada tooska ee wasaaradda walbarashada hidaha iyo tacliinta sare tigtor maxamed cabdi ismaaciil hogaamiye ku-xigeenka maamulka a c c khaatimo iyo sheegay in shaqadu iyo kuturjumaasa iskaaladowka bulshada a c c khaatimo iyo maamulshe eeyo ka xaqiijahayaan ismaamulka iyo horumarka hana qaaday deegaanadiyo waxaan aada ugu faraxsanahay isxilqaanka iyo in danta loo jeedo oo laga hadlayo sidee dadkan wax u barnaa haddintaa fadhiyama waxaa isweydiiyey sektoriska noloshu ka kooban tahay ee kala duwan sektorka ugu muhiimsan waa sektorka waxbarashada baanugu isleeya haddaynu amni u baahannahay oo waxbarashadu inoo macnaato amniga waa ka dhex helaynaa haddaynu dhaqaalo u baahannahay dhaqaalo waa ka helaynaa haddaynu siyaasad suuban u baahannahay waxbarashadaa ka helaysa haddaynu jidad u baahannahay waxbarashadaa soo saaraysa ma jiro fiildi kale oo saasoo kalea haddii tusaalahaan caafimaadka la barbar dhigo meelo qaaruu wax ka qabanayaa laakiin sida waxbarashadu muhiimka ay ugu tahay beyska ugu noqon maayo taasi ay nugu riixaysa inaan ka tashanno waxbarashada wasaaraddan aan uga mahad celinaynaa inay arrintaas agaasinkeeda soo ka soo shaqaysay garaan agaasime cali axmed cabdiraxmaan dowladdu sideedaba laba qodob baa u asaasa amni iyo adeeg amnigaasi ha noqdo kii gudaha iyo kii difaaca tobabar kunyawey baa ku qayb galay maamulada iskuullada hoose dhexe iyo sare ee maamulka a c c khaatimo wayna diiradda laga saaray habmaamulka fayle ee maamulyaalka iskuullada maamulkaasi